gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ay weheliyaan gudoomiyaasha xaafadaha degmada kismaayo injineerada dowlada hoose iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose ayaa cabiray wadada ceel munishiibiyo oo ay dowlada hoose hadda baneyneyso gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa sheegay in dadka xaafada ay wadadaasi marto looga baahan yahay in muddo soddon cisho ah ay ku baneeyaan si dib u habeyn loogu sameeyo wadadaasi oo bulshada xaafadda degan mudnaan gaar u leh gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed ayaa ka warbixiyey jidka la baneynayo isagoo bulshada ugu baaqay inay wadada baneeyaan hay-adaha kala duwan halka jooga hadday noqon lahayd maamulka degmada ciidamada amniga iyo guddiga waxaan idinku salaamayaa asalaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa labaiyo labaatankii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo afar waxaanu joognaa waddadii la odhan jiray ceel monoshibiyo waddadaas horey baan u calaamadinnay horey baan u sahaminay maantana waxaanu samaynay calaamaddii waxaan rabnaa waddadan oo ahayd waddooyinkii dowladdii soomaaliya weliba waddo weyn oo labiiyo toban mitir ahayd waxaa loo degaysay sharci darro ah qof walba waa ku soo durkay meelaha qaarkoodna waaba la xihay waxaan u calaamadinnay qof walba intuu waddada kaga jiro inuu ka baxo waxaan rabnaa dadka reer kismaayood iyo dadka xaafaddan deggan gaar ahaan dadka waddooyinka soo galay muddaad ku jirteen waddadaas runtii dhibaato badanna waa lagu qabay waxaan ka doonaynaa waddada in la banneeyo sida ugu dhaqsiyaha badan dadku wuxuu haystaa muddo soddon beri ah waxay ku eg tahay laba iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar inta ka horraysa waxaa la rabaa dadku inuu diyaargaroobo qof walbana waddada inta mitiraadka uu kaga jiro inuu ka baxo qof walbana waa isogyahay waddada intuu kaga jiro war looga xiisa ma leh weliba intii hore loogu talagalay qayb baanu iska daynay waxaan rabnaa shaqo wanaagsan waxaan rabnaa dadkaanu inay helaan adeeg isu socod sidaa la'alligeedna in amarka dowladda loo hoggaansamo waa idinka mahadcelinaynaa shaqada ballaaran aad nala qabateen waxaa idinka mahadcelinaynaa guddiyada aad noo soo dirteen idinkoo codsanay in waddada la furo iyana waa idinka mahadcelinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu